dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan siiriya waxaa muddo sannad ku siman duqaymo xagga cirka ah ka waday isbahaysi uu maraykanku hogaaminayo islamarkaana ay xubno ka yihiin waddamo carbeed iyo dalal ka tirsan midowda yurub dhinaca kalena ruushka ayaa isna arbacadii ina dhaaftay ka bilaabay weeraro cusub oo xagga cirka ah dalka siiriya hase ahaatee arrintani waxay abuurtay ismaandhaaf xooggan iyo loolan u dhexeeya maraykanka iyo ruushka madaxweyne obama wuxuu sheegay in tallaabada ruushku ay sii murgin karto xiisadda dalka siiriya halka madaxweynaha ruushka valadimir putin uu isna sheegay in uu bartilmaameedsanayo kooxaha xagjirka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda siiriya in kasta oo maraykanku arrintaasi doodo badan ka muujiyey haddaba loolanka cusub ee u dhexeeya ruushka iyo maraykanka xaggee ayuu salka ku hayaa suuragal ma tahay in ay soo noolayso dagaal qabow oo mar kale ka dhex curta maraykanka iyo ruushka waa xubinta aynu ku soo qaadanayno barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo uu marti igu yahay maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo ammaanka dunida isaga oo ku sugan dalka britain iyo maxamed cismaan guudle oo shahaadada b h d ku diyaarinaya cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah isna wuxuu ku sugan yahay dalka turkiga sidoo kale waxaa barnaamij ka qaybgelaya qaar ka mid a dhegaystayaasha oo ku kala sugan sacuudiga austria iyo weliba dalka jarmalka waan gartay waan gartay marka haddii aan ku weydiiyo inkasta oo siyaasadoodu backgroundkoodu ka ahaa laakiin xilligan weeraru ka bilaabay dalka syria ruushku horena waxa uu jiray wadamo isbahaysiga ah oo weerar ka waday dalka syria marka loolankan cusubi ma isku jihay u socdaan mise kala jiho maya e wa way laba jiho aada u kala duwan oo kala gedisan bay u socdaan hadda waxaa jira qola la yidhaahdo waa kii kacdoonadu ka bilaabmeen wadamada carabta ee ay ka bilaabmeen ilaa tunisia ilaa iyo masar ilaa baxrayn meel walba ay aadeen kuwaasoo kamid ahaa kacdoonadii shacabku ay wadeen ee dawladda lagu diidanaa dawladaha carabta lagu diidanaa ee kalitarisnimada lagu diidanaa bay ahaayeen kuwaa ka bilowday ay kamid ahayd syria kamid ahayd marka isaga dawladda uu heshiiska kula jiray ee nidaamka isaga u shaqeeyana u shaqeynaysa waxay ahayd dawladda syria hadda joogta ee uu asad madaxweynaha u yahay wan gartay marka qolada maraykanku waa kan wuxuu wey kacdoonkan buu inta badan la socday wala wadamada dee sacuudiga iyo baxrayn iyo kuwaasaanu la socon ilaa masar military mar labaad dib ugu soo noqday oo uu diidanaa qoladii ikhwaan muslimiinka ee kusoo noqotay talada uu diidanaa haddana maraykan waxa uu taageerayay mar walba qolo isaga la falsafada oo dimuqraadiyadda iyo globalizationka adduunyadu inay wada shaqayso iyo liberal in wadankaasi noqdo oo isaga uu gacantiisa soo gali u doonaya sida keliya maraykan gacantiisa uu soo geli karo ama reer galbeed usoo geli karaana waxa weeye iyagoo ideologieskan capitalismka iyo globalizationka ee dhinaca ganacsiga xorta ah iyo dawladaha dimuqraadiga la doorto in sidaasoo kale ay syria noqoto tuu ka ilaalinayaana waa taa weeye haddii ay syria taa noqoto markaa dawlad dimuqraadiya uu suuqeyga dhaqaalo inuu xor yahay oo nidaamka noocaas ay noqoto dee ruushkii meeshuu ka baxayaa markaa joogi kari maayo maraykan baa kaga xoog badanaya marka waa inuu mar walba dawladda meesha joogta uu ruushku ilaaliya uu ku khasban yahay maraykanna wuxuu doonayaa jabhadda uu taageerayo ee isbedel doonka ah ee dimuqraadiyadda iyo nidaamka suuqa xorta wadata isna inuu soo taageero dee meeshiina markaa lagu dagaalamay brox war noqotay waxaa kasoo dhex baxay oo ka dhex yimid qoladii marka horeba meelaha amniga iyo amni daradu ay ka jirtay iyo xasilooni daradu ka iman jirtay muxuu ahaa xag jirka ahayd baa kasoo baxday oo labadiiba haddana marka dhinac noqoto ay isaga mid yihiin oo labadiiba la cola wan gartay wan gartay waynu eegi doonaa kolba dib baynu taarikda waynu eegi doonaa sidoo kale dalka turkiga waxaa ku jira maxamed cismaan guudle magac waad i saxi doontaa haddii aan khalday wuxuu b h d ka diyaariyaa dhinaca siyaasadda iyo xidhiirhka caalamiga ah wuxuu hore usoo diyaariyey dhinaca dhaqaalaha maxamedow kusoo dhowo v o a waxaan jeclaabal inaan ku weydiiyo dabcan de xidhiirhka caalamiga ah iyo dhaqaalihii dunida waa la socotaa waadna aragtaa sida xilligan wax u socdaan dadka qaarkood ba waxay leeyihiin arrintani ma abuuri kartaa dagaal qabo oo labaad aragtidaada waan ku salaamaya marka hore ismaaciil farjar aad baad mahadsan tahay taarikh ahaan horta markaynu dib ugu noqono arrinta ruushka iyo bariga dhexe ilaa qiyaastii waxaa la sheegaa afartan sannadood in ku dhow inuu ruushku uu taageero siinayey nidaamka ka jira waddanka syria tusaale ahaan kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii waxaa la sheegaa in dagaalkii ay la gashay syria israel waxa uu u qaybiyey waddankaas boqolaal la taliyaal ciidan oo military ama military advisors waxaa la yidhahdo sidoo kale wuxuu u qaybiyey balaayiin qalabka militariga ay ku dagaalamaan marka taas waxay caddeynaysaa in waktigaas laga soo bilaabo laftigeeda ruushku uu kaalin muhiima ku lahaa nidaamka ka jiray waddanka syria waan gartay haddaba arrintan imika soo ifbaxday imika weekend gudihiisa aynu ku jirno markii uu madaxweynaha ruushka ka hadlayey shirkan golaha loo dhan yahay qaramada midooday magaalada new york ayaa kadib waxaa bilaabantay ruushku inuu faragelin military ku sameeyo waddanka syria sababtuna waxay sababahana koley iyo siyaabo kala badan baa loo sheegi karaa dadku inta badan ka faalloodo siyaasadda bariga dhexe iyo siyaabo kala duwan bay u sheegaan iminka sidan maalmahan la socday dadka intooda badani waxay sheegayaan saddex sababood inay jirto oo keentay inuu ruushku soo farageliyo arrimaha syria ta koowaad inuu marka hore taageero nidaamkan waddanka jira ninka la dhahdo bashaar al asad oo uu taageero u fidiyo ta labaad waxa weeyaan inuu ku qasbo reer galbeedka oo ay had iyo jeer iska soo horjeedaan xagga siyaasadda markaad eegto dee laba meelood ay u kala socdaan inuu ku qasbo inay wadahadal la galaan ninka la dhahdo bashaar al asad oo imika u eeg isaga laftigiisu inuu tabartiisu sii yaraanayso oo siduu isaga laftigiisu sheegay wakti dhexe ay aada usii dhacayso oo dee jabhadihii wixii waddanka dagaalamayay ay ka awood bateen marka weliba reer galbeedkuna ay siinayeen waan gartay taageero waan gartay ta saddexaad waxa weeyaan in uu ilaaliyo isaga laftigiisu dan uu ka leeyahay ama waxaa la dhahdaa in political interest buu ka leeyahay bariga dhexe inuu ilaaliyo accesska ama mediterranean badda la dhaha mediterraneanka oo iyadu ah bad isku xidhkii adduunka iyo dhaqaalihii adduunka kaalin muhiima ka ciyaarta marka la eego isku xidhka matalan yurub iyo maraykanka oo kale ama yurub iyo africa oo kale ama yurub iyo asia oo kale inuu meelahaas isaga laftigiisuna uu ilaashado waan gartay maxamed waan kugu soo noqon doonaa hal mar een dhegeystayaal baa khadka inagu jiro oo ina dhegeysanayey een bal een magacaaga haddaad igu bilowday halkaad joogtid waxaan joogaa anigu dalka austria magacayga waxaa la yidhahdaa suldaan maxamed yuusuf cabdi waanu ka warhaynaa arrimahan runtii hadda bariga ka soo cusboonaaday marka waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo walaalkayga turkiga ka soo hadlaya arrimaha hadda ruushka uu u dardargelinayo uu duqaynta hadda u bilaabay uu horey oonu bilaabin muxuu ula jeedaa arrinta maxaase ka soo bixi kara
waan gartay een bal ana dabcan maxamed xaaji ku dambeyn doono bal een aan weydiiyo een maxamed cismaan
su-aasha haddaan ka jawaabo uu ninkaa odaygii weydiiyey kolay sidan imika waqt markii dhaweyd sheegay sababaha waxa ugu waaweyn ruushku maadaama imika sidan hore u sheegnay ruushku ilaa waxaan jeedaa maraykanku uu muddoba uu ahaa uu ahaa hogaamiyaha ugu weyn ama ninka qofka maxaa la dhahdaa dawladda ugu weyn ee faragelinta ugu badan ku haysa bariga dhexe ama regional actor waxa dhahda ama regional power ka ah wuxuu doonaya inuu soo cusboonaysiiyo awooddii military iyo awooddii dha maxaa la dhahdaa dhaqaale ee uu ruushku uu bariga dhexe laftigiisa uu ku lahaa taas horta ugu muhiimsan marka la eego iminka waxaan goor dhawo dhegeysanayay ninka wasiirka gaashaandhigga maraykanka oo leh waanu la soconaa dushaanu ka daawananaa waxa ay maraykanku ay maxaan jedaa ruushku ay samayn doonaan marka waxa ugu muhiimsan uun inuu doonayo awooddiisii inuu soo celiyo oo uu tuso dunida inuu awood leeyahay welina uu ku maamuli karo ama uu gacan kusoo faragelin karo arrimaha bariga dhexe waan gartay een dhegeysto kale haddaan khadka siiyo een bal magacaaga ismaaciil walaal waa ku salaamaya magacaygu waa diin cabdilaahi xamdaan waxaan khadka kaga jiraa waddanka jarmalka waan gartay soo dhowo
waa dhowahay walaal laba su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo aqoon-yahanada su-aashayda koowaad waxay tahay isbedelkan cusub ee hadda uu waddanka ruushka uu howlgalkan uu ka bilaabay waddanka suuriya iyo howlgalkan kale ay wadaan maraykanka iyo xulufadiisa ee la dagaalanka ururkan isis ma dhici kartaa in marka dambe iyagu ay isku dhacaan labadooda ciidan ee ka wada howlgelaya gudaha suuriya aan moodo inayna kala ujeeda yihiin su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad waxay tahay ma ruushku maadaama uu hadda na leeyahay ma duqaynayo kooxdan xag jirka ah ee boqol kiiba sideetan wuxuu duqaynayaa kooxaha kale ee kasoo horjeeda nidaamka bashaar al asad ma sii ma dhici kartaa in uu xukunkiisi sii adkaado bashaar al asad oo awood badan uu helo oo deegaano horle iyo magaalo horlena ay ciidamadiisu qabsadaan maadaama uu saacidayo waddanka ruushka waan gartay aad waad mahadsan tahay maxamed xaaji aad buu umahadsan yahay walaalkay waa su-aal laba su-aalood oo aada muhiima oo gun ballaadhan weeyi haddaan ta hore ku horeeyo waxa weeye ama ta dambe aan ku horeeyo tan dambe waxa weeya ruushka iyo maraykanku waa laba dal oo dhinaca militariga aada u waaweyn weeye inkastoo dhaqaalaha iyo dhinaca technologyga iyo adduunyada dee sida loo kala falsafadaha adduunyada lagu kala joogo ay aada ugu kala duwan yihiin waa oo dee adduunyada uu yahay maraykanku hegemoniga keliya wadanka keliya adduunka ugu awood doon dhinaca dhaqaalaha iyo militariga iyo cid walba dagaalkan waa dagaal runta weeyaane proxy war la yidhaahdo waxa weeyaan laba dal markay si toosa isku hujuumi waayaan iyagu ay dagaalami waayaan ayaa waxaa lagu dhex dagaalamaa saaxad kale oo ka banaan oo awoodooda lagu muujiyo dalka syria waxaa ku dagaalamaya ee dagaalkan rasmiga ka socda waa saddex goosood qolada iyagu xag jirka ah oo iyagu nidaam wata gaar ah oo wadamo fara badan oo adduunyadana ay ku jiraan oo weliba bariga dhexa u badani iyo maraykanka oo taageeraya qolada moderatekaas uu dhaqaalihiisa ula wareego iyo qolada ruushka oo dawladdan doonaysa inay meesha kusii hayso oo dawladdan ay noqoto dawladda keliya meesha sii joogta waayo falsafad ahaan iyo aragti ahaan bay iskaga mid yihiin laakiin ma gaari karayo dagaalkani maraykan iyo ma gaari karo iyo ruushka ma gaari karayo waan gartay wa waxa u noqonaysaa in gudaha lafteeda syria lagu kala adkaado oo haddii uu bas bashaar al asad qoladiisu adkaatana waxaa adkaanaya ruushka ku adkaanaya haddii jabhadan uu maraykanku wataa ay adkaatana waxaa adkaanaya maraykanka ku adkaanaya sidaasaanay raalli ku kala yihiin waa siyaasada waaweyn oo adduunka wadamada awooda leh ay ku practice gareeyaan oo saan oo kale waxa weeye meelo fara badan ba adduunyada ka dhacda marka guusha waxaynu ku arki karnaa un haddii uu ninka asad sii joogana ruush baa ku guulaystay haddii qolada moderateka ay timaado asad laga adkaadana maraykan baa ku guulaystay laakiin maraykan iyo issaamayn maayaan marnaba iskuna dhici maayaan iyo ruush isku dhici maayaan xaaladdan iskugu dhici maayaan waan gartay maxamed gudle waxaad ku daraysid anigu waxaan ku dari lahaa un weliba anigoo xooga saaraya arrinta su-aasha uu ina weydiiyey ee inankii ugu dambeeyey iminka ku saabsanayd miyay isku dhici karaan labada quwadood anigu waxaan qabaa ruushka laftigiisu markuu faragelin ku sameynayay maalmihii ugu dambeeyey arrintan muddada soo cakirneyd ee ka jirta waddanka syria isaga laftigiisu strategy ay strategy u ka lahaa strategigaasna waxay noqonaysaa un waxaa luqada siyaasadda iyo dhaqaalaha lagu yidhahdo zero sum game ay akharka ay noqon doontaa isaga laftigiisu wuu waxaa laga yaabaa inuu inuu u arko inuu ku guulaysan karo iyo inuu ku guuldaraysan karo labadaba kolley labadaba uu ku talagalaan filayaa laakiinse markay noqoto inay isku dhacaan waxaan filayaa inay taasi dee keeni karto muddo ay qaadan karto hadduu dee arrinta ay sii cakirnaato laakiinse waxa weeyaan isaga laftigiisu strategy ayuu ka leeyahay way ugu soo talagaleen daraasooyin bay sameeyeen waxay doonayaan inay bariga dhexe iyo siyaasaddii awooddii u ku lahaa inuu dib u soo celiyo uu noqdo isaguna super power waan gartay dhegeyste kale oo nagu soo biiray haddaan su-aasha siiyo bal magacaagadoo ku bilaabaya magacaygu waa cumar saciid maxamed waan imi salaamida codkaagaa yaro liita cumarow may maqashaa horta caadi may maqashaa macaaga aad baan kuu maqlaa aad baan u salaamay codka codkaaga codkaagaa yaro liita waan jaraya waan kugu soo celin doonaa dhegeystahaas khadka dib baan ugu soo celin doonaa dabcan haddaan anu ku weydiiyo maxamed xaaji ayaan jeclaa inaan su-aal tixraaca sii weydiiyo maxamed xaaji waxaa jirtaa loolankani labada quwadood bal intee buu kale la egyahay awoodooda inkastoo maraykanka uu xilligan dunida dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca militariga iyo dhinaca farsamada casriga waa hogaaminaya haddana in mar kale la arko laba dal oo dunida wada hogaamiya ama laba dhinac oo dunida bipolar system waxaan afka ingilish lagu yidhaahdo ma dhici kartaa waqtigan dhow horta nidaamkan biopolar systemka ama biopo biopolar powerska caadiga ah ee dee beri horena jiray warsa iyo nayto kala ahaa ama midowgii sovietiya maraykanku xulufadii uu hogaaminaya ahayd adduunka way kusoo laaban kartaa waa macquulo waxyaaba fara badan oo ka dhigi kara inay soo laabato ayaa haddaba ifafaalaheegi muuqdaa laakiin sidii hore ee nidaamkaasi ahaa wuxuu ahaa nidaam laba falsafadood oo aragti oo dhaqaale ay kala hogaaminayeen waxaa horizontalka mar walba waa dhaqaalaha ee fikirkan iyo afkaartan keenaya waxa laisku haystaana waa dhaqaalaha wey mar walba marka mid wuxuu ahaa nidaamkii communismka ahaa ee marxismka ahaa ee uu ruushka hogaaminayey oo ay aaminsanaayeen wadamo aada u fara badan oo tiradoodu dhowr iyo lixdan ahayd wadan ay aaminsanaayeen adduunyada ilaa xilli ay soomaaliya ay ku jirtay ay jirtay etoobiya ay ku jirtay wadamo fara badan oo ilaa south america aan idhaahdo iyo asia iyo africaba ay ku jireen iyo nidaamkii capitalismka ahaa ee hadda adduunyada oo dhan qabsaday ee isaga mooyaane inta kalena lala dagaalamayo nidaamkaasoo keliya inay yahay nidaamka addu hataa wadanku haddii uu dictatoristo africa nidaamka uu mar walba ku dhawaaqa waxa weeye nidaamka capitalistka ah ee uu maraykanku hogaaminayo weyi marka labadii nidaam in ufa- fikir noocaasoo kali yimaada mooye ruushkuna waxay u eg tahayba inuu iminka nidaamkii communismka ahaa ka takhalusay oo chinesku nidaamkii eh, communismka ahaa qeyb kamida ka takhalusay oo adduunyada korkeygii lagaga adkaaday nidaamkii communismka ama hantigoosadka ahaa oo de waad aragto ninkii mo la odhan jiray ee chineska ahaa waxa uu yidhi eh, halkudhigiisii ahayd ugu weyneed ee dhinaca markuu dalkan chineska kor u qaadayay dhinaca dhaqaalaha waxa uu yidhi I I don't care whether the black or whether the cat's black or white. All I care is about that the cat can kill the mouse. Oo uu uga jeeday bisadda madowgeega iyo caddaankaygu wax macnaa ii samayn maayo waxa macnaa ii samaynaysa inay bisaddu ii qabatay jiirka taas oo ahayd aniga suuqayguna xor buu ahaanayaa dhinaca siyaasadana qaybtaa nidaamka china isku maamuli karaa ayaan isku maamulayaa sidaasaanu ruushku maanta haystaayo nidaamkiisa dhaqaalaha isaga qudhiisa wuu furfuran yahay walow eh, eh, national corporationska oo dhan ama waxaa hanti ummaddu leedahay oo dhan ay dawladdu maamuso state owned corporations ay jiraan haddana